جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kuusoo dhowaada dhegeystayaal warka subax ee idaacadda islaamiga ee landalus qodobada aad ku maqli doontaan ee warkeena subax waxaa ka mid ah dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose xoogaga muqaawamada falastiiniyiinta ayaa soo afjaray maleeshiya dindhow ahaa ciidankii sahyuuniyadda yahuudda ee isaga baxay xaafado ka tirsan magaalada khaza faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa dil magaalada gaariso lagu geystay macalin kirishtaan kiyaana ah kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada bay iyo mid ka mid ah beelaha dega wilaayada ayaa kusoo idlaaday deegaan hoostaga magaalada baydhabo ardayda madarasada sheekh mukhtaar abuu subayr ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga ee hiiraan maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ee gado ayaa adeegyo caafimaad ka sameeyey deegaan hoostaga degmada buurdhuubo ee wilaayadaas guddi ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa tartan cilmiyeed u qabtay ardayda macadka qurduba ee degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ee galgaduuda بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subax talaado ah taariikhduna ay tahay laba-iyo labaatanka bisha rabiicu thaani sannada kun afar boqol toddoba-iyo afartanka hijri intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warkeena subax iminkana isagii oo fidsan dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada janaale oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada shabeellaha hoose shalay ayay ahayd markii ciidamada mujaahidiintu qarax la beegsadeen kolonyo maleeshiyaad murtadiin ah oo ka baxay degmada afgooye kuna sii jeeday laanta buure dhimashadu waa shan iyo toban murtad oo sargaal ku jira halkaa dhaawacna uu yahay hal murtad oo garaab ah hal lugna ay ka go-day gubashadu waa gaari cabdibilo ah oo qaraxu u haleelay sidoo kale gaari ciidan oo daba socday gaariga cabdibilaha ah ee qaraxu haleelay ayaa waxaa gaaray burbur xoogan waxaana ku dhintay laba murtad oo gaariga dambe saarnaa dhanka kale banaadir ciidamada mujaahidiinta ayaa laba qarax la eegtay maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa qaybo ka mid ah xaafadda alhuda ee degmada dayniile waxaana jira khasaare cadowga kasoo gaaray qaraxaas xoogaga muqaawamada falastiin ayaa soo afjaray maleeshiyaad indhow ahaa ciidankii sahyuuniyadda yahuudda ee isaga baxay xaafado ka tirsan magaalada khaza sida uu ku waramayo nuur cali warsame xilli uu dhaqan galay wejigii koowaad heshiiskii xabad joojinta magaalada khaza ayay xoogaga muqaawamada falastiiniyiinta burburiyeen shabakado dabadhiilfiyo ah oo gumaysiga yuhuudda la shaqaynayay labadii sane ee lasoo dhaafay wararka ka imaanaya falastiin ayaa sheegaya in howlgal ballaaran oo ay sameeyeen xoogaga muqaawamada ay ku soo afjareen kooxo calooshoodu shaqaystayaal murtadiin ah oo wada shaqayn la lahaa ciidamada sahaa'iinada howlgalladan oo ka dhacay xaafadihii ay baneeyeen ciidamada yuhuudda ayaa lagu soo qabqabtay laguna dilay in ka badan lixdan dabadhilif oo yuhuudda indhaha u ahaa saraakiisha muqaawamada ayaa warbaahinta u sheegay inay dileen dhowr ka mid ah mujrimiinta oo maalmihii lasoo dhaafay dilal u geysanayay shacabka barakacayaasha ee dib ugu soo laabanayay guryahooda sidoo kale maleeshaadkan indhaha u ahaa cadowga yuhuudda ayaa toogasho ku dilay warya caanka ahaa khaza oo lagu magacaabi jiray saalix al jacfaraawi kaasi oo soo tebin jiray gaboodfallada cadowga wararka ayaa intaasi ku daraya in qaar ka mid ah maleeshaadka ay isdhiibeen kadib markii ay ciidanka gaalada yuhuudda diideen inay la insaxaabaan mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha gudaha khaza waxay iclaamiyeen in murtasaqada kuwooda aan faldembiyeedyada gurcan oo ku lug lahayna la siiyey fursad ay isku soo dhiibi karaan ilaa iyo maalinta axadda isbuuca dambe balse howlgalkii shalay dhacay ayaa lagu xaqay kooxdan yuhuudda u shaqaynaysay fakaaro ku yaalla magaalada khaza ayaa la arkayey iyadoo kooxaha muqaawamadu ay ku tooganayaan maleeshiyaadkii indhaha u ahaa sahaynada iyadoo dadweyne aad u tiro badanna goobjoog ay ahaayeen maleeshiyaadkan oo yuhuudda ay qorotay ayaa qayb ka ahaa xasuuqii magaalada khaza waxaana ku ugaaran jiray sahaynada waxaase ku dhacay hoog markii ciidamada yuhuuddu ay meel cidlaha uga tageen xoogga muqaawamaduna beegsi ay ku bilaabeen mahadsanid abushayba faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa dil magaalada gaariso loogu geystay macalin kirishtaankiyan ah marwaan maxamed ayaa sii ambaqaadaya warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dil ka dhacay gudaha magaalada gaarisa oo ka mid ah dhulka muslimiinta n f d ee u ka horjiro gumaysiga siliibiyadda kenya dilkan ayaa la soo wariyey in loo geystay nin gaal kenyaan ah oo magaciisa lagu sheegay ojen minudi kaasi oo bara ka ahaa kuliyadda macallimiinta ee ismaamulka gaarisa waxaana dilka u geystay dhallinyaro soomaali ah sida lasoo warinayo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka dowladda siliibiyadda kenya ee ka dhisatay gaarisa oo uu ka mid yahay xildhibaan dabadhilaf ah oo lagu magacaabo deeqo ayaa cambaareeyey dhacdadan waxayna sheegeen in dilka uu ahaa mid ay ka dambeeyeen kooxo hubaysan oo muddooyinkii u dambeeyey falal amni darro ah ka geysanayay magaalada dad saliibiyiin kenyaan ah oo ku sugan gaarisa oo la damqanaya gaalka laga dilay ee baraha ka ahaa kuliyadda tobabarka macallimiinta ee ismaamulka gaarisa ayaa sameeyey isku soo baxay kaga soo horjeedaan dilkaasi ma jiro cid si rasmi ah loogu soo xiray falkan waxaa la sheegay in dilka ninkaasi loo adeegsaday muddi saraakiil kenyaan ah ayaana ka digay falalka amni darro ee ku sii badanaya dhulalka muslimiinta kuwaas oo si gaar ah loogu beegsanayo saliibiyiinta kenya warar kale oo soo baxaya ayaa sheegaya in dadka gaalada kenyaanka ah ee ku sugan qaybo ka mid ah magaalada nairobi ay wadaan qorshe argoosi ah oo kalan ah soomaalida maadaama dhowaan dil ka dhacay magaalada gaarisa lagu dilay macalin saliibi kenyaan ah mahadsanid marwaan kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee baay iyo mid ka mid a beelaha dega wilaayada ayaa kusoo idlaaday deegaan hoostaga magaalada baydhabo bashiir muxuyidiin ayaa sii ambaqaadaya qodobkaas wuxuu ahaa kulan muhiim ah oo ay isugu yimaadeen mas-uuliyiinta maamulka wilaayada islaamigaha ee baay iyo hogaanka dhaqanka beesha geeladle oo ka mid ah beelaha dega wilaayadan xafladii gebagabada kulanka oo ka dhacay deegaanka madiinatul kheyr ee hoosaga magaalada baydhabo waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta ugu sarraysa wilaayada salaadiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada kulanka ayaa la isku dhaafsaday qodobo muhiim ah iyadoona gebagabada kulanka beesha geeladle ay soo saareen bayaan dhowr qodob ka koobnaa waxaana bayaanka lagu xusay dardargelinta waxbarashada iyo bogaadinta howlgalkii mujaahidiintu ay ku beegsadeen dhismaha godka jilicow ee magaalada muqdisho odayaasha culimada indheergaradka beesha reer geledle markay arkeen koow baahida waxbarasho labo muhiimadda ay u leedahay midnimada ummadda muslimiinta saddex dardargelinta jihaadka bariga afrika marxaladda hadda uu marayo afar dhaqaalaha cadowga uu la maaqan yahay ummadda muslimiinta iyo dhibaatooyinka uu hadda ku hayo beeshu waxay ka soo saartay bayaan ka kooban sagaal qodob kow haddaanu nahay beesha reer geelile waxaan isla qaadanay in aan gelino maalkeenna maskaxdeenna waqtigeenna waxbarashada taas oo ka muuqata deegaanada beeshu ay degto ugaasmaday cabdi garuun ugaaska beesha geeradle ee magaalada baydhabo oo ka hadlay kulanka ayaa sheegay inay dhaqangelinayaan qodobada bayaanka maadaama ay isku waafaqsan yihiin dhammaan qeybaha kala duwan waxgaradka iyo culimmada beesha geeradle bayaankaas bayaan oo reer geeradle oo dadkii oo ahlul cuquulka ahay mase suldaan ugaasidii annii ardayda wada kulumeen wada talladeen dad badan oo wararkaas hadda inta unu bayaanka odayga akhriyaay war un isku ognaana iye taasna ballan iskala galnay inii walbarashadii horumariinu ummaddii kolley jaha laga luku saaro oo dhinaca ardayda oo diinshoo la fahansiiyo ilaahay subxaana wa tacaalaana nin arday may buah ninka gargaaru unuunyo arday may buaha wanaaggaas in horkanno intaas ka talani ugu dambeynna sheekh xamse abujacfar waaliga wilaayada islaamigaha ee baay oo kelimid qayima ka jeediyey gebagabada kulanka ka dhacay deegaanka madiinatul kheyr ee hoosaga magaalada baydhabo waxa uu waaliga ku dheeraaday ka hadalka beesha geeladle iyo kaalinta ay ku leedahay jihaadka ka socda bariga afrika ugu dambeenna waxa uu sheegay in kawilaaya ahaan ay soo dhoweynayaan qodobada bayaanka ka soo baxay beeshaasi walaayada may eedan bogaadiyaase sagaar e een bayaankii xakubahi beele een runtii oo walaalka hadda akhriyay een jawaanib dhowr ana taabaday maylana jazaakum allahu khayran wa khayra aljazaa beele reer geeladle een may xasuusaday xilligii may la arhaay gaalkii la arhaay muuse amxaar muuse bix lankii la arhaay badi dhiibay bilikowa january kowtiya taqriiban saas ma haynee bilikowad kowtiya meelaya u ahay taariikhda miilaadiga sheegahay xilligaasi may haytay beelo beeli in ka horreeytay ku jawaabta maxay ku jawaabta een may lahay usa een makrigaasi iyo sharqoolkaasi lika wareejiyaay badda ummadda soomaaliyeed lika wareejiyaay xabasho lika ka wareejiyaay marka saasana fagaarahan anilan iska kooyi magaalada tan madiinatul khayr gaal boqol ana shaanan dhalinyaro jihaadaso may wax tiro badan ee iyo hubsho wadadana shaanan bayaanna soo kala hasaaren yoo markaasay ku jawaabayeen hee qadiidii ka saabsanayti bixinta badda n zaylac ka saabsanayd may buu ah may inlijeeda marka may kaalin mugle eed iyo eed umigku ku jaraana jihaadka ku socda bariga afrika waxyaabo badan taasireeda mi ahel tusaale la kadhaka korona jaraan marka jazaakum allahu khayran eeda aan bogaadayaana bayaanka geeka intaha ku bahi waa bayaankii isuga haylamada oo haddana munaasabad qiimo badan ha ka aadi macnaha may ha ka aaday dagaalkii mujaahidiinta ka qaadeen xaruntii b s t ee muqdisho gudka jirac ulankasay waana laka cadaabay maxaabiis muslimiin ah oo mujaahidiin iyo qeyr shabeyn iska jaran laka cadaabay qaswadii iyo duulaankii maxaabiista si laha ka furuday iyo ha ka aadi bayaanka kan may bu aha maylana beele jazaakum allahu khayran wakhayra aljaza bayaankana bogaadiyaana kulankan ayaa qayb ka noqonaya kulamada inta badan ka dhaca deegaanada iyo degmooyinka wilaayada islaamigaha ee baay ee dhex maraya mas-uuliyiinta wilaayada iyo hoggaanka qabaa'ilada waxaana horey wilaayada kulamo noocan oo kale ay la qaadatay beelaha laysaan hariin luwaay eymed oo dhammaanba wada dega wilaayada islaamiga ee baay kuwaasoo ugu dambeyn ballan qaaday in naf iyo maal ay ku bixinayaan jihaadka ka socda bariga afrika mahadsanid abu ayman ardayda madarasada sheekh mukhtaar abu subayr ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan xasan cabdiraxmaan ayaa sii ambaqaadaya يا بني قم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور madarasada ashahiid biidnillaah sheekh mukhtaar abuu zubayr ee degmada buqa qable waxaa la furay sanadkii kun afar boqol soddon iyo shantii hijriga waxaana abaabulkeeda iyo furitaankeeda iska lahaa allaha ka aqbalee sheekh maxamed mire oo ahaa waaligii wilaayaadka islaamiga muddada ay furan tahay madarasada waxaa ka baxday ilaa lix dufcadood kuwaasoo qaar badan oo ka mida ku jira jihaadka cadowga lagula xisaabtamayo maadaama madarasada ay wadata magaca sheekh mukhtaar abuu subeer amiirkii hore ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo la ogaa sida gaalada uu oola xisaabtamay waxay madarasadan hoos tagtaa maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee hiiraan waxaana hadda dhigata arday isugu jirta wiilal iyo gabdho kuwaasoo waxbarashadoodu ay maraysa meel wanaagsan dhowaan ardaydu waxay sameeyeen bandhig cilmiyeed heer sare ah oo ay kusoo bandhigeen qayb ka mida duruustii ay madarasada ku qaateen يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزقا لدى من لي لدايتي أسأل اسمه كلام محقق في قولي لا ينثني عنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتواصل ولكلهم قدر وفضل ساضع لكنما الصديق منهم أفضل وأقول في القرآن ما جاء جاءت بي آياته فهو الكريم المنزل وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الذي ولا تأول قال عبد الله معالي الدحر حقيقة جوكتا دقمة بقى قبله مدرسة مقعد الشيخ مختار أبو زبير ما شاء الله محبرتان قرآن الكريم هي محاكى له يا أذكرت مركب مسخش اللي قلها محال آخريا اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث marka laga soo baxay maxaa lahaa qufraanag assalaamu calaykum waraxmatullah wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu magacaaga ii sheeg cabdulaahi xasan macali buxuur xaggee joogtaa degmada buqaqable madrasada magaceed sheekh mukhtaar abusuweer xagee ku taallaa degmada boqaqable maasha allah maxaa barataan qur-aan waayo qur-aanka noo akhri meesha akhrin karto bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته magacaaga ii sheeg عاشي محمد xagee joogtaa تقمد بقى قبل maasha allah maxaa dhigataa قرآن madrasee dhigataa مدرسة الشهيد شيخ مختار أبي الزوير maasha allah meeqa sana jirtaa توني كوسن maasha allah ilaahay ha ku barbaariyo haye maxaad noo akhrin lahayd القرآن الكريم haye أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون xasbuk maasha allah Een, adkaarta ma taqaanaa ها.
haye adkaarta marka la seexanayo maxaa la dhahaa بسمك اللهم أموت وأحيا macalinka madarasada oo bandhigka kadib la hadlay idaacadda islaamiga andalus ayaa faahfaahiyey aasaaskii madarasada iyo dufcaadkii ka soo baxay inta ay furan tahay xilliga madrasada la bilaabay shahiidkeenii abu zubeer markuu taqabal hullaa markuu shahiiday ayaa waxaan u darbadnay magaca aan ula baxnay madrasada si ilaahay subxaana watacaala uu kaga soo saaro kumanaan abu zubeer ah saa darteed waxaa inugu baraarujiyey markaasna ee waaligii oo ah maxamed mira ilaahay subxaana watacaala ha ka aqbalo madrasada ilaahay subxaana watacaala fadligiisii waxaa kasoo baxday ee dafcooyin aad u fara badan ee lix dafco ayaa qur-aanka soo- kasoo qalin jibisay qaarkood maanta waa qayaado ilaahay subxaana watacaala diinkiisa ayay maaragtay difaacahayaan ilaahayna waxaan ka rajaynaa subxaana watacaala qayaado inta ka badan inuu kasoo saaro madarasada sheekh mukhtaar abuzubeer ee degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan waxaa lagu bartaa qur-aanka kariimka axaadiista nebiga salaallahu calayhi wasalam iyo culuumta kale ee sharciga waana madaraso aan rajaynayna idimka alle inay ka soo baxaan libaaxyo u argudo amiirkii hore ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab allaha ka aqbalee sheekh mukhtaar abuzubeer maadaama ay magaciisa wadato mahadsanid abuu xasaan maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ee gadow ayaa adeegyo caafimaad ka sameeyey deegaan hoostaga degmada buurluube ee wilaayadaas waa kan casaam carafaad oo qodobkaas inoo faahfaahinaya maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga gedo ayaa daawo qiybin ka sameeyey deegaanka qoondhood oo ah deegaan hoostaga degmada buurdhuube ee wilaayada islaamiga ee gedo taasoo si weyn uga faa'iidaysteen boqolaal qoys oo ku dhaqan deegaankaas iyo deegaano kale waxaana uu maktabka halkaasi ka sameeyey baaritaano caafimaad oo iskugu jira kumbuyuutar iyo baaritaano kale iyadoona halkaasi ay ka faa'iidaysteen boqolaal qoys qaar ka mid a dadkii ka faa'iidaystay daawo qiybintan iyo baaritaanada kumbuyuutarka ku jiro ayaa la hadlay idaacadda islaamiga andalus iyagoona si weyn u soo dhoweeyey howlaha caafimaad ee maktabka uu u qabtay bismillaahi raxmaan raxiim magacay meylare cabdirashiid alawdiino mayrooga degmada buurdhuub gaar ahaan meelo goondhodle raarooga Eh, doctoorinta oo muslimiinta hadiraan caafimaadka ninkoyan waana daawina siyan daawo maasha allahu ana siyan marka iyada iyada mahadsanyiga lahaa anoo lehra maagay hamza abshir maxamed lehraw ma ing mahanagaane muslimiinti ohanin gorti ohanin dirti dheeftuntange ilaahanin ku qaadi nin sheeni muslimiinta samahadle ilaahay ku jaazi ilaahay kheyr inka jaazi yoon ardi alhamdulilah muraadi kheyr allih ka sehele unun daawo allih ninka dara taasa ilaahay warsadaane weydiisadaane tan kale eed allanka farahi eednu allanka dhowaadi eednu allahanka dhowaayi eednu arda alhamdulilaahi daawo fayla oo ma arday waawaakase qiime le ilaahay ka mahadsan lanki ha gorodayn ilaahay dembijahi ka dhaafa mujaahidiintina muraadu allihii ka sehele meel beroogna haris aakhira na haris addunya allihii ka sii ilaahay gaaladana noo jibi ilaahay gaaladana noo jibi ardaan ninkubi ilaahay ku tuugan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شغلي ساق عب ونديروه تي مكتب كعفمات قبل كده داوني شانتي داو ادي اتعي جن فيلاني شانتي ان شاء الله الهي بركة انا والله رو معاك السفي عاد عبد الله اوروغ qondhadiroga geeka mayba kamaasiyina mujaahidiinta mayban insheenana kumbiitar iyo daawooyin maasha allah kamaasi mujaahidiinta kumbiitarna saaran daawooyingan insheena uni ciyaalkaanabu ilaahay qeyrsi marwalba mahadsanyin salaamu calaykum waraxmat maktabka caafimaadka wilaayadda islaamiga gado ayaa wada dadaala iyo baaritaano caafimaad ee dadka ay ku daaweynayaan taasoo ay ka wadaan degmooyinka deegaanada wilaayadda islaamiga ee gado mahadsanid cazaam ugu dambeyntiina guddi ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa tartan cilmiyeed u qabtay ardayda macadka qurdubax ee degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ee galgaduuda cabdiraxiim sheekh cali ayaa qodobkaas inooga waramaya تنافسنا تسابقنا بتدريباتنا العليا وحققنا أمانينا بحفظ راسخ يتلى تلوناه حفظناه بأيام سرت مجموعة حفصة بنت سينا الله أكبر الله أكبر الله أكبر مجموعة حفصة بنت سينا الله أكبر الله أكبر waxay ahayd musaabaqo u dhexaysay gabdhaha iyo wiilasha oo ka dhacday degmada galhareeri ee wilaayada galguduud taas oo agaasinkeedu uu lahaa maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab musaabaqada waxaa lagu qabtay bartamaha suuqa magaalada galhareeri majmuucaadka ku tartamayey fagaaraha waxay kala ahaayeen maxamed bin siiriin xabsatu bin siiriin musaabaqo adag ayaa ku dhex martay fagaaraha majmuuco kastana si weyn ayay isu soo diyaarisay waxaa goobta ku sugnaa dadyow aad u fara badan oo ka kala yimid xaafada ay ka kooban tahay degmada galhareeri waxayna u soo daawasho tegeen tartanka xiisaha badan oo lagu tartamayey culumta shareecada islaamka guddiga musaabaqada wuxuu ku wargeliyey labada majmuuca waa maxamed bin siiriin iyo xabsatu bin siiriin inay u diyaargaroobaan su'aalaha la weydiinayo تلوناه حفظناه بأيام سردناه ووفقنا به الله وتلك عطية المولى وفي تدريبنا يحلو مع إنجازنا الأحلى تهانينا ويا بشرى لمن قام ومن أبلى
su-aasha koobaad waxay ku socotaa majmuucada maxamed ibnu siriin oo wiilasha ah marka tartamayaashu si fiican dhigahooda ha u furaan si ay su-aasha wakhtigii loogu talagalay jawaab saxa ay uga bixiyaan su-aashu waxay u dhacaysaa sida tan marka maa huwa naskhu luqatan waistilaaxan oo loo jeedo naskhi maxaa layidhaha dhanka luqadda iyo dhanka istilaaxaba waxaan filayaa inay tartamayaashu fahmeen oo ay jawaab saxa kasoo bixi doonaan insha allah aniguu magacayga askiriyo oo ka socda majmuucada maxamed bin suriin haddii aan ka jawaabo su-aasha annasqu luqatan alizaala wannaqlu waistilaaxan rafcu xukmin daliilin sharciyin aw lafduhu bidaliilin min alkitaabi wasunna
tartamaha jawaabta uu bixiyey guddiga ayaan dib ugu celi doonaa haddii ay tahay sax iyo haddii kaleba insha allah su-aasha la weydiiyey majmuucada maxamed ibni siiriin waxay uga jawaabeen si sax ah waxayna leeyihiin laba darajo
maasha allah su-aashan xigta waxay ku socotaa majmuucada xabsa binti siriin si fiican dhegihiinna u fura haddii aan mar kale in kugu celiyo su-aashu waxay leedahay udkur maa yamtanicu naskhuhu waxaan filaya inaad fahanteen oo aad jawaab saxa ka soo bixi doontaan insha allah بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجايق مريم عبد الكريم حانقص على مجموعة حفص بنت سيرين تاشينا ودي جوتة داس الأخبار هي الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان su-aasha la weydiiyey majmuucada xafsa bintu siriin waxay ugu jawaabeen si sax ah waxayna leeyihiin laba darajo
su-aashan waxay ka socotaa maadada saddexaad oo ah maadada faraa'idka waxayna leedahay sida tan degihiinna fura majmuucada maxamed nasiiriin bayna ku socotaa waa kam asbaabu lirthi wamaa hiya haddii aan mar kale inkugu celiyo su-aashu waxay leedahay kam asbaabu lirthi wa ma hiya waxaan filaya inaad fahanteen oo aad jawaab saxa ka soo celi doontaan insha allah bismillaah magacaygu waa cabdisamid waxaan ka socdaa majmuucada maxamed bin siiriin su-aal jawaabteeda haddaan isku dayo waa saddex nikaaxun wa walaaun wa nasab nikaaxun wa walaaun wa nasab
su-aasha la weydiiyey majmuucada maxamed ibnu siriin oo ahayd su-aashooda saddexaad waxay ugu jawaabeen si sax ah waxayna leeyihiin laba derajo su-aashan waa su-aal eh, iyaduna ah maadada faraa'idka waxayna ku socotaa majmuucada xafsa binti siriin eh, waxayna u dhacaysaa sida tan dhegihiinna fura su-aashu waxay leedahay kam mawaanicu lirthi wamaa hiya waxaan filaya inaad fahanteen oo aad ka soo jawaab celi doontaan insha allah bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh anigoo magacaygu yahay sakiya cabdillaah oo ka socda majmuucada xabsi bintu siiriin su-aasha nala weydiiyey jawaabteeda waxay u dhacaysaa sida tan mawaanicu lirsi halaasatun riqu wa qatlu wakhtilaafu ddiin haddii aan mar labaad ku celiyo mawaanicu lirsi halaasatun riqun wa qatlun wakhtilaafu ddiin su-aasha la weydiiyey majmuucada xabsa bintu siriin oo ah su-aashooda saddexaad waxay ugu jawaabaan si sax ah waxayna leeyihiin laba derajo
Eh, maasha allah waxayna su-aasha koowaad oo maadadan ay ku socotaa eh, tartamayaasha ama majmuucada maxamed ibnu siriin si fiican dhegihiinna u fura su-aasha waxay leedahay kam anwaacu lbuyuuci wamaa hiya haddii aan mar kale inkugu celiyo su-aashu waxay leedahay kam anwaacu lbuyuuci wamaa hiya waxaan rajaynayaa inaad fahanteen oo aad ka soo jawaab celi doontaan insha allah bismillaah magacaygu waa mursal cabdiraxmaan waxaan ka socdaa majmuucati maxamed ibnu siriin su-aashana la weydiiyey jawaabteeda haddaan isku dayo halaaatun baycu caynin mushaahada fa jaa'izun wa baycu caynin mawsuufin fi dimma fa jaa'izun idaa wujidta sifatu calaabaa wasifa bihi wa baycu caynin qaa'imatin lam tushaahad walam tuusif falaa yajuuzu su-aasha la weydiiyey majmuucada maxamed ibnu siriin oo ahayd su-aashooda sagaalaad waxay ugu jawaabaan si sax ah waxayna leeyihiin laba derajo Eh, su-aashan waa isla su-aal maadada fiqiga ah waxayna ku socotaa tartamayaasha xabsa binti siriin Eh, waxay leedahay su-aashu maa xukmu salaat listisqaa haddii aan mar kale ugu celiyo tartamayaasha salaada rabdoonta xukunkeedu waa maxay Eh, waxaan filayaa inay tartamayaashu fahmeen oo ay ka soo jawaab celi doonaan نافسنا تسابقنا بتدريباتنا العليا
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo ah casmi kala socdo xabsa bintu siriin su-aasha nala weydiiyey jawaabteeda haddaan isku dayo masnuuna masnuuna su-aasha la weydiiyey majmuucada xabsa binti siriin oo ahayd su-aashooda sagaalaad waxay ugu jawaabaan si sax ah waxayna leeyihiin laba derajo kadib markii uu soo ilaaday tartanka guddiga musaabaqadu wuxuu ku dhawaaqay natiijada runtii labada majmuucaba way dadaaleen ayagoo wada dadaalay haddana waxaa la yidhi gari Eh, laba qof kama qusli siiso waa wada dadaaleen laakiin haddana wax yaray isdheer yihiin bas ah majmuucada kaarinta koowaad gashay iyo majmuucada gashay kaarinta labaadba labadooda ma xumayn haddaan ka bilaabo majmuucadii su-aalaha lagu bilaabay oo ahayd majmuucada maxamed ibnu siriin waxaa la weydiiyey toban su-aal tobankii su-aalood sagaalay ka jawaabeen toban iyo siddeed darajo ayay keeneen majmuucada kaleeto xabsa bintu siriin ayagana sidaas oo kale toban su-aalaha la weydiiyey tobankiiba si sax ay ugu jawaabeen hal darajo oo ka faa'iidaysi ahna ugu darsantay labaatan iyo kow darajo ayay keeneen saddex darajo ayay ugu qaadeen majmuucada maxamed ibnu siriin labada majmuuco waxay goobta ku soo bandhigeen musaabaqo ku dhisan cilmi iyo aqoon hufan أمانينا بحفظ راسخ يتلى تلوناه حفظناه بأيام سردناه ووفقنا به الله وتلك عطية المولى وفي تدريبنا يحلو مع إنجازنا الأحلى تهانينا ويا بشرى لمن قام ومن أبلى ليصفو العقل في حفظ وينشر خيره ظلا ليصفو العقل في حفظ وينشر خيره ظلا
mahadsanid walaalkaa warbixinta warkiisana waxaay u dambeysay warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga landalos xilligaana waa naga intaa sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh